iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofonka falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali waxaan wax ka weydiin doonaa howlaha bangiga uu qabto iyo kulamo uu ku lahaa magaalada tan washington sidoo kale waxaan weydiin doonaa siyaabaha ay u kontaroolaan dakhliga soo gala iyo kan ka baxa marka ugu horeysa guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
soo dhawaay maalmahan washington waxaad u joogtay shir ay lahaayeen hay-adaha dhaqaalaha ee dunida sida bangiga adduunkao kale marka maxay ahaayeen waxyaabihii kulankaasi looga hadlayay iyo doorkii adinka ka soomaali ahaan idinkaaga aadana
shirkan horta wuxuu ahaa shirkii sanadlaha ahaa oo bangiga adduunka iyo sanduuqa isaguna lacagta oo adduunka halkaasay isugu yimaadaan misna hay-ado kaleto fara badan iyo banuug leh oo dawlado leh oo arrimahaas leh waxaa laga hadlayaa heshiisyada iyo xiriirada udhexeeya soomaaliya iyo iyo hay-adahaas sida dawladaha kaletaba dawlad kaletaba ila u keensanayso xiriiradeeda iyo arrimaha mawta iyadoo danaheeda iyo ku aadan xiriirkaasu waa badnaa sidaad ka warqabtaan muddo hadda hal sano ah baa laga soo waree ka soo wareegtay markii adigu si buuxda xiriir iyo wada shaqayn loola yeeshay hay-adahaas si fara badan buu maalinba maalinta damisa xiriirkaasi soo tarayay wufuud bay soo dirdiraan tababaray sameeyaan waxaa laga shaqaynayaana waxay tahay iyo meesha loo socdaana gedi socod xiriir dheer oo ku dhammaanaya marka dambeeto in xubin muhima wax ku oola oo deed wixii laga tabanaya iyo wixii laga barnaamijyada barnaamijyo buuxa lala galo inay noqoto mogta hay-adaas oo soomaaliya iyo hay-adahaas wiya shaqadu
maxaa deeqa ah ama kaalmo ah oo soomaaliya kulankan looga loogu deeqay
inta ugu badan horta waxa weeye meesha laisla yimaadaa in laga wada hadlo xiriirkaas sidii loo horumarin lahaa xiriirkaas markii sidaan sheegay markii hal sano hadda uu si fiican u socday baa waxa weeye maalinba maalin ka dambaysa waxaa loo sii gudbayaa barnaamij cusub oo kaasaa markaasna keenaya xiriirkaas iyo waxaas keenaya badanaaba hay-adahaas labadaas hay-adood ayaga wa wixii laga helaa waxa weeye waa tababaro iyo diyaarinta mashruuca weyn oo mustaqbalka oo ah soomaaliya in mawta dayman la siiyo in adduunka loo furo in kaalmada adduunka oo sida xagga daymanka iyo waxaas loogu furo iyo in daymanka laga cafiyo in xiriirka u fududayn kara dawladahaas kaleeto inay la macaamusho iyo hay-adaha maaliyadda adduunka in loo fududeeyo waxaasoo dhan marka badanaaba laakiin dhinaca deeqaha iyo waxa laga helaa dawladaha laga helaa wasiirka maaliyadda wuxuu keenay u waday mashruuc weyn oo badanaaba somada lagu taageerayo oo daba jooga mashaariicdii horeeto iyo heshiisyadii horeeto oo soomaaliya loogu furay maogtay deymin iyo in deeq iyo lagu siiyo loogu bilaabay wax badanna loogu ballan qaaday intii badnaydna wax badan oo ka midana maogtahay ayaan runtii ayaan fulin dowladda soomaaliduna markaas ay soo jeedinaysay in waxyaalo badanna loo ballan qaaday wixiina ayaan fulin ummadduna ay baahideeduna ay ballaaran tahay dawladdu ay hawl badan ugu jirto xaggii nabaddii xaggii dibudhiskii maogtahay nidaamyadii federaalka ahaa oo maogtahay waxa weeye iyo gobolladii iyo waxaas gobolladii la xoreeyey oo raba dibudhis iyo iyo kaalmo raba marka waxaas oo dhan hay-adihii oo la dhisahayo iyo dawladdihii iyo dawladihii maamuladii ahaa federaalka ahaa arrimahaas oo dhan oo dee deeq badan iyo loogu rabay iyo waxtar weyn loogu rabay oo wixii ayaan sidii la rabay isu soo tarin oo wax ka dhindhimanaadeen mashruucaas markii loo loo waxaa lagu sameeyey markaas shir weyn oo lagu magacaabay round table ama moogtagiis wareegsaba dawlado badan ay kasoo qayb galeen runtii waxaa ugu muhiimsanaa oo lagu bilaabay waxaa la yidhi hay-adaha horta in wax la siiyo shaqaalaha musaar la siiyo arrimahaas u baahan markaas in deeq iyo mawta loo furo oo mawta hayduhu ay kasoo qayb galaan hadda waakii horta dawladda norway baa waday laakiin hadda waxaa lagu wareejiyey bangiga adduunka markaas dawlado badan baa waxay ballan qaadeen inay soo moogtay ay ka qayb gelayaan inay lacag qaarkood waxay sheegeen qaaraan ay kaga qayb gelayaan laakiin intooda badan waxay yidhaahdeen hadda dawladdan kula noqonaynaa qaar kaleeto waxay yidhaahdeen waxaa hadda la sugayaa shirweyne kaleeto oo weyn oo dhowaan ka dhici doona waddanka denmark oo isaga ruuxiisana mar labaad la filayo shirarkii waaweynaa oo dowladuhu waaweyn iyo iyo hay-ado fara badan ay kasoo qaybgelayeen oo deeb fara badan iyo mawtay horumar iyo iyo mid caadiya mawtay in laga laisku wadaagsanayay ama soomaalida mawtay loogu ballan qaadayay kaasaa isaguna soo socda waxaan sheegahay hadda wixii la ballan qaaday iyo waxaa ma og tahay laga rajo qabo inay shirkaas copenhagen ay ka soo baxaan labaduba inay ahaayeen wax aada u fiican waxaa laga lagaga soo kaban karaa daqiiqii horetoo la ballan qaaday oo mowta sidii la rabay aan loo keenin
waxaa soo laalaabtay guddoomiye eedaynta loo soo jeediyo dowladda ee ku aadan in ay jiraan lacago si xun loo maamulay ama la lunsaday eedahaasi maxaa idinkaaga soo noqday intii kulanka u socday
waxaase jira oo caadi iska ah maogtaha dawladdii markastaba barnaamijyadii markii la samaynayo hala lagu jiro dawladdu inay muusinayso inay wixii lagu heshiiyey iyo wixii nidaam loo baahnaa iyo nidaam faydan oo xagga maaliyadda maogtaha suufan wax loo maamulayo dawladdu inay muusiso markastaba barnaamijyo fara badan iyo wixii tallaabo la qaaday iyo waa markastaba la sheegaa waxaa laga hadlaa maogtaha oo lasoo soo qaadqaadaa maogta maxaa lagu dari karaa waddan muddo fara badan baa dawladdu maogtahay waddanku uusan lahayn dawlad lahayn oo sul war iyo maogtahay waxaasi lagu jiray shuruucdii baa maogtahay u baahan in dib loogu noqnoqdo qaarkeed nidaamkii baa la hagaajinayaa waxyaabaha la sheeg sheego oo la tartarto oo maogtahay dibadda iyo wax laga sheeg sheego ama la tiltimaamo oo inta badan u baahan waxa tuhum iyo u baahan ee wax maogtahay la taaban karo marmarka qaarkood maogtahay wuxuu ayan bahaynba in waxaa sidii loo kala shaki bixi lahaa oo maogtahay horey looga socon lahaa oo nidaam wanaagsan lagu kalsoon yahay laisoo heli lahaa baa intaas markastaba laisoo soo qaadqaadaa waana lagu heshiiya waana laisla ogsoon yahay waana socotaa arrintaasi xag sharci xag nidaam xag nidaamkaas toosintiisa xag laga wada hadlo waxaasoo dhan waa xag tababar xataa maogta nidaamkii laisku tababaro sidii la rabay wax loo sameeyo arrimahaasoo dhan waxa weye waa wax iska caadi ah oo si joogtaa u socda oo ah nidaamka dawliga ah oo intaas la hormarinayo iyo wax ka mida wey
bangiga dhexe hadda hawshiisa ugu badan ee uu qabto maxay tahay bangiga dhexe horta hawlaha hawsha ugu wuxuu leeyahay shuruuc buu leeyahay nidaam buu leeyahay nidaamka dawladdu maogtahay sharci ahaan loogu ogyahay bangiga dhexe horta waxa ugu horeeya inuu ilaaliyo lacagta qiimaheeda lacagta shilinka qiimihiisa macnaheed waxa weye asxaarta maogtahay si ayan u kicin shilinka qiimihiisa in la ilaaliyo innagu markaas waxa weeye shilinkii soomaaliga ahaa hadda shilin soomaaligu waa iska maogtahay muddo fara badan baan la samayn haddii la koron yahay marka waxaa kaliya hadda la sameeyaa oo laisu diyaariyaa sidii waddanka maogtahay lacag loogu soo samayn lahaa oo maogtahay markaas loogu ilaalin lahaa sicirka loogu ilaalin lahaa nidaamkaas maogtahay ama la yidhaahdo siyaasadda lacagta la yidhaahdo laisgu diyaarin lahaana maogta dhinac laga shaqeeya oo ugu muhiimsan laakiin hadda midda taa kasii muhiimsan oo faraha lagu hayo oo muhiimka waxay tahay hay-adaha maaliyadda sidii loo dhisi lahaa waddanka bangigu macno ma yeelan karo haddii ayan jirin hay-ad hay-ado maaliyadeed hay-adaha maaliyadda waxa weye waa bangiyada ganacsiga oo maogtahay ganacsiga gaarka ah ganacsiga gaarka ah ay leeyihiin iyo xawaalaha labadaasa hadda ugu muhiimsan bangiyada waxa weeye waxa hawl fara badan baa laga qabtay hadda maogta muddadan sanadkaas tegey waxaa la bilaabay in bangiyada laysan la siiyo waxaa la bilaabay in bangiyada la yidhaahdo maogta la kormeero nidaam fiican si ugu shaqaystaan in iyaga iyo xawaaladooda nidaamka lacagta ay ku shaqaysanaya uu yahay mid hufan oo adduunka waxa la yidhaahdo maogta money laundering iyo terrorism financing iyo waxaas la yidhaahdo ka hufan oo la hubo oo la ilaaliyo oo xawaaladaha iyo bangiyaduna runtii arrintaas waa lis adag baa laisla wadaa waxa waayaankan dambe ka jirtay bangiyadu waa socdaan waxaa la siiyaa laysamadii baa la siiyaa ilaa hadda lix banki baa laysan la siiyey oo hadda shaqeeya hadda shaqadoodana moogtay intaas ay soo soconaysaa la rabaa inay moog tahay dadweynaha inay hadhowdii iyo dhaqaalihii iyo si loo kordhiyo loo kordhiyo inay maalgelin u sameeyaan dayn bixiyaan ummadii adeegii loo baahan xagga bangiyada loogu sameeyo arrimahaasoo dhan oo jira xagga bangiyada si fiican bay runtii ay u socdaan bankiguna wuxuu shaqadiisa ay tahay inuu kormeero inuu xagga tababarada iyo nidaamka iyo waxaas inuu kala wax kala qabto inuu hubiyo inay moogtahay ay dhaqaalaha iyo qeyb libaax ay ay ka qaadanayaan inay moogtahay ay waxtarka leeyihiin xagga xawaalaha waayaanka dambe muskilad baa jirtay xawaaladiisa aad ka warqabtaan waa lafdabarka dhaqaalaheena waxaa dhacday in meelaha qaarkood laga xirxiray moogtahay bangiyadii iyo xisaabihii iyo ofra la diiday waxaa dhacday inay moogtahay markaas ay dhacayso inay shaqadoodii ay sidii la rabay ay usacan lacagtii waddanka soo gelaysay ayaan sidii la rabay ayaan u imaan arrimahaas waxaa saldhigu ah bangiyada dibadda wax u qabqabanay qabanayay lacagaha u qabanayay lacagaha soo dirahayay isle bangiyadan faa'iido badan ka heli maysaan shaqadan soomaaliya arrimaha nidaamkeedu uusan bislayn annaguna waxaanu ballan qaadnay oo aanu sheegnay inaanu moogtahay nidaamku iyagu inuu nidaamku adag yahay dowladda iyo bankiga dhexe labaduba inay xawaalahaas iyo bangiyadaba inay iyagu kontaroolaan inaan nidaam khilaafsan kan caalamiga ah iyo sidii loo baahnaa wax ka duwan inayan aslanba ayan ka dhicin dadka ka shaqeeya iyo shaqadooda dhan bangiyada iyo xawaaladuba inay fiican yihiin ay mas-uuliin yihiin oo dadka wixi yihiin shaqadayadaba taasa ugu badnayd waxaan ka aragnay hayado badan baan ka aragnay waxaan ka aragnay moogtahay hay-adahaas way baanfiyaan iyo kulli waa kala hadalnay waxaa jira qolooyin kaleto oranaya cid kaleto ma may controlsha waxaas waxaa maya waxa cidda keliya controli karta oo hawshaas hagaajin karta waa hay-adaha ku shaqa leh oo bangiga dhexe ugu horeeyo marka guddoomiye waxaa jira marka la fiiriyo howlaha hadda bangiga oo kale waxaa sheegtay in ay ka mid tahay in bangiga uu la socdo qiimaha oo uu kontaroolo lacagta shilinka soomaaliga ah shilinka soomaaliga hoosudhac weynaa ku dhacay tusaale ahaan meelo badan oo soomaaliyana waa ka jirtaa laakiin hadda magaalada muqdisho kale dadku doolaray wax ku kala iibsadaan maxaa keenay in qiimaha shilinka uu hoos u dhaco oo dadku ay isticmaalaan lacagta doolarka lacagta shilinka soomaaliga horta ayaan dhexeera adduunka iyo waxaa la yidhaahdaa waa shilinka soomaaliga waa lacagta ugu ugu badan inta qiimaheedu waa xusan tahay marmar inuu gaari jiray soddon shan iyo soddon inuu gaari jiray afartan ba xataa maruu gaaray baan xusuus nahay isna waa soo noqdaa oo wuxuu yimaadaa dhowr iyo toban buu yimaadaa hadda labaatan ayuu marayaa arrimaha macnaheedu waxa weeye waxay ku xiran tahay arrimahaas hadda shilinkii muddo fara badan lacag lama soo daabicin lacagta waxaa loo soo daabicinna waxa weeye waxaa la rabaa lacagta marka lasoo daabacayo horta lacag suuqa waxa ku jira oo dhan laga laga sifeeyo oo laga bedelo dadka suuqa laga saaro taas waxay u baahan tahay lacag fara badan oo qiimo fara badan baa ku fadhida lacaga kaleeto oo moogtahay sudan iyo laga soo daabacay waa jireen oo meel yaal laakiin waxay ku fillaan waayeen waxa waxay noqdeen wax ka yar waxa suuqa ku jira oo lacagta shilin soomaaliga ah waxyaalaha dhibaat waa inaad heshaa lacag horta ku filan suuqa inay sifayso marka labaad waa inaad haysaa moogtahay lacagta suuqa cidda waa inaad ka adag tahay oo moogtahay kii qofkii waxaa sameeyana sharciga kii lacag banaguga sameeya waa inaad wax ka qaban kartaa waa inaad lacag doolara haysaayo lacagtan haddii aad suuqa markaad geliso lacagta xoogaa sii qiimo dhacaysaaye markaas aad ku soo talisin kartid oo suuqii aad doolar aad ku ilaalin kartid waa inaad haysaa dhaqaalaha hadda bangigu ama uu hayo ama ka baxahe ilaha dhaqaalaha waa xagee hadda bangigu horta sidiisaba waa bangigii dowladda bangiga bangi lacagta ummadda dhaqaalaheeda horta waxaa haya bangiyada ganacsiga haya xawaaladaha haya waayo bangigan waa bangigii dowladda weeye wuxuu maamulaa lacagta dowladda u maamulaa dowladda u yimaada baa loo maamulaa loo hayaa moogta dowladda ay meesha ay ku maamulataa haddii uu bangigu markii lacag lasoo sumayo lacagtaas iyagu hayaa iyadoo maamulaa wuxuu kaletoo maamulaa bangigu sidiisaba lacag ahaan wixii kayd ah oo qaranku uu leeyahay oo markii qaranku moogta lacag lasoo sameeyo oo wadanku dhaqaalihiisu hagaago oo kayd qaran baa abuurtay kaydkaas qaranku isagu maamulaa marka lacagtu hadda intaas hadda ka horeyso hadda sida hadda oo kaleto ay tahay bangigu wuxuu maamulaa lacagta dowladda uu maamulaa buu u yahay banki u yahay hadda
waxaa jira in maamuladii dalka soo maray lagu xaman jiray inay qoraan waraaqo lacaga lagu amro in markaasi qof la siiyo ama hay-ad gaara la siiyo iyadoo la yidhaahdo ama shaquu dowladda u qabtay ama daynuu ku lahaa ama magacii la rababa ha loo bixiye aan ahayn laakiin wax rasmiyahoo la yidhaahdo fadlan sii qofkan intaasoo lacag ah bal terminolojigaas ama erebixintaasi ama warqadaha intaasi lagu soo qoro bangiga hadda ma soo gaaraan ma soo gaaraan oo aslanba waxaas hadeer wax laga yaabo ma aha mana dhacdo mana dhici karto waayo hadda ban wuxuu leeyahay dowladdu waxay leedahay miisaaniyad bay leedahay miisaaniyadaas waxa weeye wasaaradda malidaa soo diyaarisa barlamaankaa la geeyaa barlamaankaa soo ogolaada barlamaanku markuu soo ogolaada dowladda wasaaradda lagu celiyaa kabacdi waxaa loo gudbiyaa xisaabiyaha guud iyo hantidhowraha guud iyo waxaasle dowladda soogada waxaas horeta oo miisaaniyad ahaan bay bay iga soo gudubtaa kabacdi wixii hay-ad walba loogu talagalay miisaaniyad ahaan baa xisaabiyaha guud iyo hantidhowraha guud ay soo qoraan aada umahadsan tahay guddoomiye adigaa mudan iyo iyo-oba intaana waxaa noogu eg dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya bashiir ciise cali isagoo ku sugan magaalada washington ayuuna qadka tilefoonka iigu warramay tan intaan dib dambe u kulmi doonno dhegaystayaal nabadgelyo